bulsho badan ayaa si joogto ah u isticmaala qaxwaha laga sameeyo buunka kuwa qaarkood cabaan halka kuwa kalena ay cunaan qaxwaha madow asal ahaan waa qaxwo inta badan la diyaariyo iyadoo aanan loo isticmaalin sonkor caano ama dhadhanka dheeraadka ah inkastoo ay leedahay dhadhan qaraar ah qaxwada maalinkii noo baxda micnaha toban aan helayna hadday noo bixi waaysan waaba iska hooyanaynaaba haddaba qaar ka mid ah habeenka diyaariya islamarkaana ka ganacsada qaxbaha ee magaalada jowhar ayaa ka barbixiyey sameynta qaxbaha iyo sida ay noloshooda kaga maareeyaan
maba wada baxaysawo nasiib leebaa marmar waxaa aa gadanay shan kun marmar tuma kun wax saasoo ka gadmaayo malawo qaxwada rubac tumi laba sumin lix kun shilin sinjibiilka lix kun saasaan u gadnaa lix kun kiilo toban kun maalinkii noo baxda micnaha toban aan helayna hadday noo bixi waaysan waaba iska hooyanaynaaba caanaha leewaa dad badan oo ku nool magaalada jowhar ayaa si joogto ah u isticmaala qaxbaha halka kuwo kalena noloshooda ka maareeyaan iibinta qaxbada